doctor axmed cali daahir waxaad joogtaa magaalada heeg ee dalka netherland bal maanta dacwada qaabka ay ku furantay inooga waran bismillahi raxmaan raxiim dacwadan sidaad horey oo la socoteen wax dhiba ma jirin waa dacwad lagusii talagalayay waktigaana u muddaysnayd sidaad ogtihiina dowladda soomaaliyeed laba kun iyo afar iyo tobankii ayay gudbisay dacwadda kuskusaysa dooda dowladda kenya ay ku sheeganayso badeena ilaa iyo haddana ayadaa socotay maantana waxaa loo mudaysanaa in dacwaddaasi la dhegeysto waxa la dhegeysanayana waxay ahayd dood ay keentay dowladda kenya oo ahayd is-hortaag ay ku samaysay in aan aynan maxkamaddu awood ulahayn dhegeysiga dacwadda taas ayaa maanta bilaabatay dowladda kenyana waxay gudbisay sababta ay arrintaa uga adag tahay oo usoo sheegatay dowladda soomaaliyeedna berri ayay iyaduna jawaabta ku habboon ka bixinaysaa insha allah waa tahay doctore dhanka kale waxaynu la soconnaa in dowladihii kumeel gaarka dalka soo maray haddii aan carabka ku dhufto tii sheekh shariif oo kale heshiisyo noocan oo kale oo badda ay la gashay dowladda kenya arrintaas ma saameyn intee la eg ba idinku yeelan kartaa sileeda ma wax heshiis la yidhaahdo oo dowlad soomaaliyeed ay kenya la gashay ma jirin ama dowlad hore ha ahaata mid kale keliya waxaa jiray un is-afgarad ama m o u waxaan la yidhaahdo oo dowladdii waktigaas two thousand ninekii jirtay ee dowladda soomaaliya ay la gashay oo ahayd in labada dowladood ay ka wada hadlaan muranka badda dhexdooda laakiin wax heshiisyo gaar aho dowlada dowlad la gashay ma jirin rajo intee la eg baad marka aad ka qabtaan in maxkamadan looga guuleysto kenya dulucdii dacwadda ama sheegashadii lama gelaya hadda oo dacwadda hadda dhegeysigeeda socdo waxa weeye waa is-hortaagii ay dowladda annaguna waxaan ku doodaynaa dowladda soomaaliyeed haddaan nahay in dacwaddan ay maxkamadani awood u leedahay inay dhegaysato islamarkaasna ay dhegaysato go-aanka gaarto taas ayay maxkamaddu hadda go-aanka gaaraysaa ama sheegashada iyo lahaanshaha iyo malaha taas waa dacwadda kale oo markii tan laga gudbo loo gudbi doono waxayna leedahay maaragtay process dheer iyo waana wixii aan markii horeba ka dacwoonay weeye iyadana insha allah waktigeeda ayaan ka hadli doonaa dowladda soomaaliya dhankeeda qaab intee la eg bay ugu soo diyaar garowday in ay difaacdo qareenno intee la eg baa idin la socda awood intee la eg baa halkaasaad ku fadhidaan taageero intee la eg baad aad shacabka iyo dowladaha kalena aad ka haysataan su-aal fiican waaye kol waa kolley sidaad ogtahay qadiyadda badda ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto waa qadiyadda ay ka midaysan tahay difaacideeda midkii cod ku difaaca iyo midkii mudaaraad ku difaaca iyo midkii muxuu ahaa ishe kaga qayb galaba dhinac walba aada iyo aad ayay ummadda soomaaliyeed arrintaas meel walbay joogto isaga raacsan tahay oo ay faalli uga tahay dowladda soomaaliyeedna diyaargarow adag bay u samaysay qareenno caalami ah oo aada iyo aad howlahan badaha iyo doodahooda iyo xuduudahooda ah ay ayaa loo hayargareeyey oo kuwa adduunka ugu caalamisan ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan keyskaas ku guuleysano sidaan ilaahay ka baryeyno noona muuqato insha allah waay ugu dambeyn doctore waxaan la soconnaa dacwadda dhegeysigu inay sii soconaysa ilaa maalinta jimcaha soo aadan goormee marka laga yaabaa markii dhegeysigaas uu dhammaado in maxkamaddu ay go-aan ka gaarto go-aanka maxkamaddu ay gaari doontose ma ku qanacsanaan doontaan wixii ka soo baxa dabcan maxkamad marka aad dacwad u dhiibato waa inaad ku qanacdaa go-aanka ka soo baxa maxkamadduna iskama saarayso go-aan ee go-aankeeda waxay ku salaynaysaa qawaaniinta iyo shuruucda u degsan marka go-aan kastoo maxkamadda kasoo baxa waa lagu qancaya insha allah waxaana rajaynaynaa markii dacwaddu dhammaato wixii ka dambeeya ayagaa laga sugayaa maxkamadda in ay cad sheegto waktiga ay go-aan ku dhawaaqi doonto laakiin kolley ma noqonayso jimcada markay dacwaddu dhammaato ma noqonayso aad baad umahadsan tahay